ururka Somali Maskin Cup Foundation ayaa magaalada Boosaaso kusoo gebagabeeyey afurin ay u sameyn jireen ku dhowaad boqol iyo soddon qof oo danyar ah kuwaasi oo isugu jiro dadka danyarta ah iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ee magaalada Boosaaso munaasabada xiritaanka afurinta waxaa ka qayb galay maamulka magaalada Boosaaso culumidiin dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boosaaso gudoomiyaha ururka Somali Maskin Cup Foundation Engineer Faisal Cabdi arte ayaa ka waramaya afurinta ay sameeyeen ayaan waxaan soo xiraynaa afurin aan wadnay ka wadnay magaalada boosaaso uu waday ururka Somali Maskin Cup Foundation laguna qabanayay xarunta dugsiga farsamada gacanta dhagoolada boosaaso afurkaasoo soo bilowday kowda rabadaan caawana aan soo khatimayn haddii ilaaha idmo waxaan halku ka afuraynay rag iyo dumar qayb tag awey ah iyo qayb halka wax ku cunaysay afurkan waxyaalaha nagu kalifa waxaa ka mid a markaan aragnay baahi badan inay jira dad badan oosan afur haysan waa u kacnay dadkaan afurayn waxaa ugu horreeyey dadka baahiyaha gaarka qaba sida dhagoolada indhoolayaasha curyaamada iyo dadka danyartaan afurayna iyo waayeelka maxaa yeelay xaruntan ayaa ah xarun dugsi farsamada gacanta dhagoolada loogu talagalay iyada ayaan ku agaasimnay halkan ayaanu ku bilownay inaan afurka bilowno intii afurka aan soo wadnay dad badan ayaa ka qayb qaatay muxsiniin ah oo isugu jira dad dibadda jira iyo dadka dalka jooga haddii aan c e v n waxaa ka mid ahaa shirkado magaalada booso degan ayaa u badnaa dadka garabna garab istaagay oo afurka ka qayb qaatay si weyn uga qayb qaatay inta afurka socday kowdii rabadaan ilaa caawa oo soddon uu yahay labaatan iyo sagaal haddaan yaro xuso shirkadihii sida gaarkan ooga qayb qaatay afurintan aan wadnay aan ka wadnay xaruntan magaalada xarunta magaalada boosaaso ururka Somali Muslim Foundation waday waxa ugu horeeyay shirkadda horseed shirkadda Tawfiiq shirkadda Hubaal oo iyadana biyaha naga saaciday maxaan ku dhahay shirkadda gufure ilaahay mahadiis weeye shirkadda la yidhaahdo maxaan ku dhaha bulsho shirkadaha weyne magaalada ayaa ku jira qaar ka mid a muxsiniin way jireen maxaan ku dhaha munadamo waxaa jira haweena oo la yidhaha munadamada sadaqaadka khayriyaadka jira iyadana oo qayb weyn ka qaata afurkan waxaa kaloo jiray afurka keliya maahayn cunto la cunaye waxaa jiray raashiin aan bixinaynay raashiinka waxaa nagala qayb qaatay hay-adda la yidhaahdo tadaamun ee afur noogu soo dhiibtay dhagoolada magaa xarunta boosaaso ee shan iyo toban qoys allahu mustacaan b m b f oo noogu soo dhiibtay toddobaatan iyo shan qoys aan ugu talagalnay dhagoolada boosaaso halkan ugu qaybinay waxaa u dambeeyey shalay aan u qaybinay labiyo toban qoys oo indhoolayaal ah oo ay la baxeen haween haween muxsiniina oo degan dalka australia
qaar ka mida dadka ka qaybgalay munaasabadda ayaa soo dhaweeyey afurinta ay u sameeyeen dadka danyarta ah
urur dadka masaakiinta ama indhoolaha iyo dhegooda dadka dhagahala iyo dadka curyaamada aba maaragtay samafal u sameeya waxbarasho u sameeya oo gargaara marka waxaan leenahay marka hore isagaan ducayn waxaa ilaahay miisaanka xasanaadka adiga ciddii kula shaqeynaysa allah idinku daro waxaan leenahay ururkan Soomaali Miskiin Cup Soomaali Miskiin Cup Foundation waa urur yacni muhiim wax weyn waddanka ugu fadhiya oo wax weyn qabta marka waxaan leenahay dadka samafalayaasha iyo dadka maaragtay maaragtay wax kala shaqadaasa la sii wadeen faysalna waxaan leenahay hawshaas waa hawl muhiim ee halkaa ka sii wad waxaanu galabtay u soo xiraynaa afurintii uu waday muddada sagaalabaatanka beriga bisha rabadaana insha allah hadday berri soo noqotona wuu ku daraayo waxaan leenahay faysal halkaa kasii wad khayr baad shaqaysatay khayr baad ummadda u qabatay meel fiican baad kaga jirtaa waxaan leenahay ummaddana waxaan leenahay sida faysal oo kale ha lagu daydo ummad badan waxaa halkan galabta lagu soo gabagabeynaya insha allah billahi kariim ururka miskiinkan foundation oo afurin u samaynayay bisha barakaysan ee rabadaan qof oo galab walba magaran si joogta u afurinayay waxaa weeye muxsiniin badan oo ka qayb qaadata oo furkaa bixinaysay injineerka ma garanaysaa faysal cabdi cartan oo dugsigana mas-uulka ah ururka miskiinka foundationna madaxu ah ayaa qabaqaabada barnaamijkeeda waday galabtana waxaanu soo daaxiraynaa soo gabagabaynaynaa barnaamijkaas insha allah billahi kariim waxaanu leenahay dadka muxsiniinta oo ka qayb qaatay ilaahay jari xasanaadka ka siiyo miisaankii xasanaadka ilaahay ugu daro injineerkana ilaahay cilmigiisa aqoontiisa ha u barakeeyo isu keenidiisa ilaa boqol iyo soddon qof la isu keeno bil dhan la afurinayay arrin sahlan maaha
afurinta ay sameeyeen ururka Somali Cab Foundation ayaa waxaa ka faa'iideystay dad badan oo danyar ah isla markaana baahi badan u qabay afurintan